bismillaahi raxmaan raxiim waxaa inoo suura gashay inaan wareysanno waaliga wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha hoose sheikh cabdisamed abuu cabdiraxmaan kadib wixii ka dambeeyey dagaalkii awdheegle sheekh cabdisamed marka hore waxaan ku leenahay kusoo dhowow warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu wcalaykum asalaam waraxmatullaahi wabarakaatu waan ku dhahay idaacadda alfurqaan marka hore waxaad faahfaahin in naga siisaa dagaalkii ka dhacay magaalada awdheegle bismi illahi raxmaan raxiim alxamdu lilahi rabbilcaalamiin sala allahu wasalam calaa nabiyina muxamedin wacala aalihi wasaxbihi wasalam walaalow shan iyo tobankii ramadaan oo laba maalin lasoo dhaafay ayaa wuxuu ka dhacay dagaal degmada awdheegle gudaheeda meeshaas waxaa iskaga horyimi dad u dagaalamaya kelimatu laa ilaaha illa allah iyo kuwo kaleo kasoo horjeedo daaquud iyo riddo iyo gaalnimo u dagaalamaya meeshaas ku dagaalamay waa dagaalkaas ayaa ka dhacay meesha alxamdulilah saddex xere cadow kulahaayeen saddexda waxayan waa la xasmiyey ilahi subana watacaala waxayan walaalaha u fududay maxay tahay marka natiijada dagaalka gaar ahaan khasaaraha intee buu la egyahay walaalow jazaak allahu khayran dee khasaaraha kulli dagaal hadduu dhaco khasaaraa imaanayo dhimasho iyo dhaawac inta waa imaani laakiin inta hadda la hubiyey oo cadowga gaaray waa dhimasho soddon iyo kow ah dhaawacna waa soddon iyo lix waxaa kaloo jiro dhaawacyo oo duurka ku firxaday oo meelaha laga soo bixinay iyadana waa jiraan manala wadaagi kartaa tiradooda shalay galab mid baa laga soo helay duurka soo dhaawac ah kuwo kalena waa la sheegaya duurka kasoo calacalay wey mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka gaar ahaan aaggaas awdheegle iyo u qaabilisan waxay idinku eedeynayeen in xilli aroor ah oo bil ramadaan ah aada soo weerarteen ciidankooda maxaad uga jawaabaysaa
walaalow horta bil ramadaan haddii cadow ilaahi subxaana watacaala murtadiin ah ee u dagaalamaayo mogtahay diin gaalo dimuqraadiyad horkacaayo diinta ilaahi subana watacaala inay dunto u ordaayo inaa la dagaalamo wax maanicaya ma laha wax diidayna ma laha haddii cadowga ilaahi subana watacaala mogtahay deegaanka abaabi'yey ee diinta ilahi subana wataala kusoo duulay iyo cadowga maanta caratuur ku ah waa lala dagaalamaa bil ramadaan iyo keyrkeeda waa lala dagaalamaa haddee dagaaladii u weynaa ee islaamkaba ramadaan ay dhici jireen oo cadowga lala dagaalami jiray muslimiinta iyo gaalada cadowga waxaweyan way iskaga hormaan jireen bil ramadaan wax diidayana ma leh cadowgana marka maanta de maanta wax ka waajibsan ma laha dadka in laga dulqaado oo mugtahay dhibkooda iyo fasaadkooda iyo diin la dagaalkooda in dadka laga horleexiyo maanta waxaweyan shay ka waajibsan ma leh bacda aliimaani billahi waayahay sawiro ay soo baahiyeen warbaahinta afkeena ku hadasha waxaa ka muuqanayay fariisimayaal hoos u dhisan oo ciidamada dowladda federaalku ay joogeen maxaad ugu tagteen halkaas
jazaak allahu khayr meeshaas kolley waa meesha gabaadka ay ka dhiganayeen oo ay deganaayeen oo xerooyinkooda gudahooda waa difaacyadii u qodnaa xabadda ay kaga gaban jireen meeshaas waxaa loogu tagay wax allaale wixii hub meesha yaalay oo ay haysteen meesha ay ugu carareen walaalaha mujaahidiintaana gacanta ku dhigay ilaahi subana watacalaan ugu mahadnaqaynaa meesha marka wax loogu tagay waa hubkii iyo agabkii meesha yaallay o dhan gacanta ayaa loogu dhigay meesha ay ugu carareen oo wixii hub ah ee yiilay meesha gebi ahaanba waad la wareegteen ha xerada wixii allaale wixii hub yaalay ilaahi subana watacaala mujaahidiinta ayuu gacantooda soo geliyey iyagana way ka carareen
yaa gacanta ku haya hadda awdheegle
jazaak allahu khayran awdheegle maanta waa xor ilaahi subana watacaalaana ku mahadsan cadowgii mute muddo sanawaad ah haystay ummadda dhibaateyn jiray waa laga xoreeyey maanta si nadiif ah waxaa gacanta ku haya mujaahidiinta oo jooga magaalada ku sugan dadkana dee mogtahay waa meel goob dagaal noqotay xoogaa dadka way ka kala farxadeen laakiin dadka hadday soo noqonayaan si buuxdan hadda mujaahidiinta gacanta ugu hayso
awdheegle degmo ahaan maxay caan ku tahay jazaak allahu khayran horta sawir guud aan rabaa inaan ka bixiyo awdheegle ninkaan aqooni ninkii garanayaba awdheegle waxay ka tirsan tahay degmooyinka uu ka kooban yahay gobolka shabeellada hoose waa degmo ka mid ah waana waxyaalaha caanka ee ku tahay waa dhul beerley ah waxay hodan ku tahay beero iyo mogta wax soo saar waxaana mara webiga shabeelle ayaa dhex mara webi magaalada caasimadda muqdisho ilaa lixdan kilomitr qiyaasta ayay u jirtaa dhinaca galbeed ayna ka jirtaa marka waa degmo noocaas ah waxay caanka ku tahay marka waa beerahaas iyo mugta wax soo saarka maadaama webiga uu maro ayay caan ku tahay waa degmo mugta muddana cadowga u haystay dadkana waxa weeyaan wax soo saarka iyo noloshoodin hoos u dhac badan ayaa ku yimi marka ilaahi subana watacaala ku mahadsan maanta ka dulqaaday xoreeyey cadowgaasna jebiyey ka argoostay dadkana waxaa leenahay insha alla tacaala si nadiif ah ku dhaqanka shareecada islaamka deegaanka lagu soo celin doonaa dadkana si nabad ah amni ay ku noolaan doonaan insha allahu tacaala ilahi subana watacaala cadowgaas waxa weeyaan ha isii raaciyo webiga ka waran magaalada hadda biyo ma wadaa
webiga hadda xoogaa biyo badan hadda ma laha oo xilli jiraal lagu jiraa hadda webiga laga shaqeynaya meelaha qaar oo qudniin iyo waxbaa ka socdo marka hadda biyo saas ee webiga ma laha waa tahay marka laga yimaado dagaalkii awdheegle ee aada warbixinta naga siisay waxaa jira inaanu tebinnay duqaymo ka dhacay magaalada iyo nawaaxigeeda dhankaaga ka mas-uul ahaan maxaa faahfaahin ah oo aad naga siin kartaa ee duqaymahaas kulley cadowga ilaahi subxana watacaala markuu culays dareemo ama dhib uu ku dhaco inta badan waxay ka argoostaan dadka muslimiinta ee shacabka ah uma abayeelaan waxaa dhacday duqeymo fara badan ayaa deegaanka ka dhacay oo dadka muslimiinta ee shacabka lagu beegsanayay dhimashada hadda ilaa haddana soo gaartay waa ilaa lix shuhada ah dad muslimiin oo shacab ah ayaa lagu beegsaday dhaawacana waa toddobo oo deegaankaas ka dhacday marka ilahi subxana watacaala dadkaasi waxa weyaan samir iimaan eheladooda allah ka siiyo dadkii shahiiday kuwa dhaawacana ilahi subxana wataala ha bogsiyo dadkaasi marka waa isku darka awdheegle wixii ka dhacay iyo daarusalaam miyaa haa isku darka waaye daarsalaam dadkii shacabka ahaa ee joogay iyo dadkii awdheegle ee loogu tagay ee guryahooda joogay waxaasoo dhanna waxaa weyaan waa duqeymaha ay geysanayaan diyaaradaha cadowga ee dadkaasi ku gaareen iyagoo guryahooda joogo ama qaarkood beerahooda degan arrintaas waxay ka marqaati kacaysaa kolleyba cadowga mogtahay inuusan u kala socnayn dadka muslimiinta ah mar allaale markuu xanuun gaaro ama dhib uu soo gaaro dadka ay ka argoosanayaan waa dadka muslimiinta ah shabeelle hoosena dad shacab oo lagu laayo ama be dad beerley ah oo meelaha lagu xasuuqo ama duqeemo dhagahooda maanta kuma cusbo dadka muslimiintani way ogyihiin ramadaanka ramadaanka u horreeyey waa kolley waa ka warqabtaan dad masaakiin ah oo masaajid ku cibaadeysanaya tuulada la yidhaahdo baqdaad ayaa masaajidkooda igoo ku cibaadeysanaya lagu beegsaday maalmo ka hor dad beerahooda iska dhex joogo ayaa lagu beegsaday iyagana dad shacab ah ay ku shahiideen lama xisaabin karo cadowga inta waxa weyaan tacadi uu ka geystay gobolkaani dadka muslimiintana dee uma kala socno oo markasta waxa weyaan uu xanuun u gaaraba dadkaas ayaa waxa weyaan ku nafbaxaan oo wax dhaqan ay u leeyihiin waxaa intaa dheer duqeymihii shalay waxyaalaha ay geysteen waxaa ka mid ah guryo badan iyo hanti badanaa ku baaba'day ilaa iyo boqol guri meelahaasaa ku gubatay hanti badan oo dhex taallay guryahaasna waa ku baaba'een dadkii waxa weyaan dhibkaas uu soo gaaray iyo dhaawacaas iyo shuhadadana ilaahi subxana watacaala samir imaha ka siiyo dadkii dhaawacna ilahi subxana wataala waxaa u weydiinayna inuu ilaahi bogsiiyo hantidii meesha ku baaba'dayna ilahi subxana wataala dadka samir imaha allah ka siiyo xaalku waa sidee jazaak allah khayr xaaladda hadda magaalada way degan tahay wax culeysoo hadda ka jira malaha dadka waxaweyaan si caadi ayay mugtahay shaqooyinkoodii waxaweyaan usoo ceshteen gacanta mujaahidiinta ayaa ku haysa magaalada magaalada waa amni dadka muslimiinta waxaweyaan si tartiirtibi ay ugu soo lalaabanayaan marka jazaak allahu khayr xaaladda haddana waa degan tahay culeysu hadda taagan ma jiraan alxamdulilah waayahay ugu dambeyntii sheekh cabdisamed abu cabdiraxmaan waaliga wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha hoose maxaad kusoo gebagabeyneysaa wareysiga
jazaaka allahu khayran horta marka hore waxaan kusoo gabagabeyn lahaa ilaahi subxana watacaala nimcadaas iyo barwaaqadaas iyo guushaas muslimiinta u dhexalsiiyey ilaahi subxana wataala ugu mahadnaqayna awalan dadka muslimiintana ilaahi subxana wataala inay ugu mahadnaqayna waxayaan ilaahi naga mudan yahay marka dhammaan ilaahi subxana wataala aan u tawaaducno oo ilaahi subxana wataala aan usu bihinbihinno dadkaas insha allah taala intaas waa dhihi lahaa waxaa kaloo xusid mudan iyadana maalmahan insha allah taala nasrigaas oo mugta meel kasta kasoo yeerayo oo ay ugu horreysa shabeelada dhexe mugta nasrigii iyo guulihii ilahi subxana wataala uu dhexalsiiyeyna ilahi subxana wataala iyagana waxaweyaan waxaweyaan ha sugo wilaayadana insha allah taala ugu hambalyanaya guushaas ay gaartay ilahi subana wataala waxaweyaan cimrigooda ha barakeeyo dadkana insha allahu tacaala ilahi subana wataala waxaweyaan qulubtooda usoo dumo intaas insha allah taala waa dhihi lahaa waxaan kaloo dhihi lahaa cadowgan maanta mugta caratuurka u ah gaalada kabaqaadka u ah ee ku baaba'aya maalin kastaba mogtahay dana gaale ee wadaan iyo mabaadi' gaale iyagoo xaqiijinaya ku baaba'aya waxaan dhihi lahaa war diintiina usoo laabta usoo toobadkeena ilahi subana watacaala waxaweyaan ka baxa waxaa ku jirtaan ninkii mugta diintiisa usoo laabto maanta mujaahidiinta waxaweyaan hadaf uma aha xaqiiqatan waa aragteen dad badan waxaweyaan lasoo dhoweeyey oo soo dhibay iyo hubkooda loo lacagiyey insha allah intaasna ugu baaqi lahayn haddee ka dhagaadagaan dee insha allahu tacaala waxay kulley arki doonaan wixii ku dhacay walaalahooda iyaga la mid ahaa ama xerooyinkii ama kuwa gacanta soo galay way arki doonaan haddee intaasa insha allah taala iyaga ku quus qaataan marka jazaka allah khayr intaasaan dhihi laha waan u hambalyaynana wilaayada shabeellada dhex iyagana waa u hambalyaynana walaalahaas iyagana ilahi subana wataala guusha gaarsiiyey mugta bil ramadaan iyadoo ay tahay diinta ilahi sana difaacayo waxaa leenahay dee sabra oo dulqaata waxaa leenahay gaalada la sabartama yaa ayuha aladiina aamanuu isbiruu wasaabiruu waraabituu wattaquu llaha lacalakum tuflixuun intaasaan dhihi lahaa aad baad umahadsan tahay kaasina wuxuu ahaa dhegeystayaal waaliga wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha hoose sheikh cabdisamed abu cabdiraxmaan oo u waramayey warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan